asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka iyo dibaddiisaba waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan rabaa ummadda inaan ugu hambaliyeeyo maalinta farxadda leh ee dhalashadii rasuulkeena caleyhi isalaatu wassalaam uu dhashay oo adduunyadu isbeddelka weyn uu ku yimiday oo adduunyadii berigii jirtay adduunyo ka duwan ay samaysantay wixii ka dambeeyey o dhan rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam wuxuu ahaa khayru khalqillaah ummadda loo soo diray ilaahay usoo diray naloogu soo diray inuu hanuunka iyo maxaanku iraha wadada toosan ee adduunyada iyo aakhiraba ku toosan inuu ummadda ilaahay ku hanuuniyo asoo soo gaarsiiyey fariintii rasuulka intii uu joogay caleyhi salaatu wassalaam waa la ogyahay taarikhdiis meeshuu soo maray kudaysis suuban iyo dabakac suuban ayaa noogu sugnaaday inta daba kacdayna waa inta adduunyada dhurooday dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ha ku salliyeeno rasuulka caleyh isalaatu wassalaam allahuma salli wasalim calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wiilasha yaryaree meesha joogaahe ummaddan shalay ayaga diinta uma keenine kun sano ka hore ay islaamka ummaddan qaadatay seef iyo qasab iyo qaraxna kuma qaadanin maantay qaadanayeen taariikhdeenna waa garanaynaa maanta qarniga koob iyo labaatanaad ayaan qarax ku aqbalsiinaynaa inaan waddadii kaga leexino ma dhacayso ma dhacayso waxaan ilaahay qadari nooma iman waxaan annagu aanan saabasana nooma iman isbedelkaasaan u taagannahay xumaanta inaan zuulino xumaanta inaan bedelno wanaagga inaan dhaqan gelino shareecada saxdaa iyo diinta saxdaa iyo dhaqanka suubane islaamiga saxda ah ee badbaadada dadka iyo maxaanku irahda walaqad ka rabnaa bani aadama annagoo ka dhabaynayno inaan waddadaas qaadanno oon toosino oon dadka karaamayno oon karaamadooda ilaalino oon diintooda iyo caqiidadooda iyo caqligooda ilaalino ayaan u taagana haddii alira dadka soomaaliyeed yaan la kadsoomin yaan la kadsoomin yaan lagu khaldamin nimankan tooctoocdooda iyo warkooda maxaanku irahday laysku soo tootoosiye yaan lagu khaldamin warka tooctoocda ahi war ma aha waxaan ka hadlaynaa waa diin maaweelo ma aha gabay ma aha hees ma aha diintuna meelay leedahay ilaahay qowlkiisay leedahay sunnadii rasuulkay leedahay a'immadii iyo dadkii horeo toosnaay waddadii ay faleenay leedahay haddaan soo alifayaa mid cusub oo aniga ii gaar ah haddaan soo alifayaa aan xarfaha iyo kelmadaha iyo aan inxiraafinayaa oon sii qalloocinayaa meesheedii ma aha soomaaliya meel kale la doontaan leenaha